بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeennii boqol iyo koob iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum safxada labada laba boqol iyo lixdan ghaswatu bani nadiir sidaan marar badan soo sheegnay nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu magaalada madiine uu soo hijrooday uu soo gaadhay afar qabiil oo yuhuuda ayaa magaalada qaarkoodna gudaheeda deganaayeen qaarna duleedkeeda ay deganaayeen gudaha waxaa deganaa bani nimanka la yidhaha bani qaynuqaac oo nimanka ugu xooga badan ahaa nimankaasi kullina ballan buu cahdi buu la galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo heshiis dagaalkii beder kadib yaa nimankii bani qaynuqaac ay kibreen ballantiiba ay ka baxeen colaad ayay muujisteen waa la xisaaray ama waa la go-doomiyey iyagoon dagaalamin ayay ka baxeen magaaladii waa laga raray waa laga raray magaaladii haddana dagaalkii uxud baa dhacay dagaalkii uxud kadib nimankii reer bani nadiir waxay is waxay isku dayeen inay nabiga dilaan shirqool ay nabiga ku dilayaan ayay maleegeen kadib iyagana waa la go-doomiyey oo waa la raray marka khaswadan ay ka sheekeynaysaa khaswatu bani nadiir qad aslafnaa waxaan horu soo sheegnay ana alyahuudda in yuhuuddu kaanuu ay ahaayeen yataxaraquuna kuwa gubta colaad ay u qabaan cala alislaami islaamka iyo walmuslimiina muslimiinta ay u qabaan ay u qabaan ayay la gubanayeen colaad buu la gubtay innaga ma nidhaahno colaad buu u go-ayay baan nidhaahno col iyo colaad ayay u go-ayeen way u gubanayeen bay tidhi carabtu la gubanayeen ilaa hasaatee annahum yuhuuddu lam yakuunuu maysan ahayn asxaaba xarbin niman dagaal maysan ahayn iyo wadarbin iyo rag seef ma aysan ahayn darbi hadda marka la leeyahay seeftaa loola jeedaa waxaana laga cabiray seeftu hawshay qabato ah in wax lagu dilo oo lagu dagaalamo bal iska dhaafe inay ahaayeen dad dagaal iyo dad seefe kaanu waxay ahaayeen asxaaba dasin isku dirdirid wa mu'aamaratin iyo shirqool dadkeed bay ahaayeen fa kaanuu waxay ahaayeen nimankaa reer bani nadiir la yidhaahdo reer bani nadiir la yidhaahdo yujaahiruuna kuwa la jahra oo caddaysta oo aan qarsanin bilxiqdi nacaybshaha gadhoodhay iyo walcadaawati iyo colaadda ay u qabaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta iyo islaamkaba wayakhtaaruuna waxay kala xulan jireen oy dooran jireen anwaacan waxyaabo kala duwan noocyo kala duwanoo min alxiyali xeelada ah ayay adeegsan jireen xeeladahaasoo ah liiqaaci liiqaaci liidaa-i dhibaato inay u geystaan liiqaaci liidaa-i dhibaato inay ku ridaan oy dhibaato u geystaan bilmuslimiina muslimiinta duuna an yaquumuu iyago oon samaynin lilqitaali dagaal dagaal iyagoon la iman inay dhib kale u geystaan oo mu-aamare iyo shirqool ay danahooda ku fushadaan sidaas ayay ahaayeen kuwo kala doorta maca maa kaana isagoo uu jira wixii ahaaday beynahum nimanka yuhuudda ah ee reer bani nadiir iyo wa beyna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ahaayoo min cuhuudin heshiisye ah wa mawaahiiqa iyo ballamo ah wa annahum nimankii reer bani qanimankii reer bani nadiir bacda waqcati bani qaynuqaac dharbaaxadii iyo dhibaatadii iyo dhacdadii reer bani qaynuqaac markii nimankii la raray wa qatli kacab ibni ashraf iyo mujrimkii weynaa ee kacab ibni ashraf hadilkii la dilay markay labadaasi dhacday khaafuu calaa anfusihim lafahooda ayay u baqeen fastakaanuu markaasay ismiskiimiyeeno oo isdhiibeen waltasamuu waxay cuskadeen oo ay laasimeen alhuduu'a deganaansho iyo wasukuuta aamus far inayna qaadin aamusaanna hadlinna walaakin hase ahatee hum nimankii walaakinahum hase ahatee nimankii reer bani nadiir bacda waqcati uxud dhacdadii uxud kadib yaytajara-u dhiiradeen fa kaashafuu waxay bannaanka ula soo baxeen bilcadaawati colaad iyo walqadri iyo khiyaano iyo dhagar wa akhaduu waxay bilaabeen yatasiluuna inay la xidhiidhaan bilmunaafiqiina nimankii munaafiqiinta ahaa iyo wa bilmushrikiina mushrikiintii maka oo min ahli maka ah siran si qarsooday inay ula xidhiidhaan oo wafuud u kala dirsadaan oo yacmaluuna ay ka shaqeeyaan lisaalixihim nimanka munaafiqiinta iyo mushrikiinta danahooda wax iyaga dan u ah inay ka shaqeeyaan oo didda almuslimiina muslimiintana ka dhan ah waa la ogaaday wa sabara annabiyu nabigu wuu sabray sala allahu calayhi wasalam sabarkiibay kusii qooqeen xata isdaaduu ilaa ay ka kororsadaan oo ka siyaadsadaan jur-atan dhiiranaan wa jasaaratan iyo xumaan xumaan uun jasaarada waa xumaan jasaar baan idhahnaa inagu weliba jasaarka waxaa la yidhaahdaa ruuxa inta abaal loo galo aan abaalkii garanaynin wa jasaaratan iyo abaalxumo bacda waqcati rajiici markii ay dhacday dhibaatadii rajiic aan ka soo hadalay iyo wa bi'ra macuuna iyo guldaradii bi'ra macuuna bacdu rajiicna toban saxaabi baa lagu dilay bi'ra macuunana koobiyo koob iyo toddobaatan saxaabi baa lagu dilay kii gadaal intuu uga soo birmaday lagu dilay markii lagu daro iyo midbaa iyo laakiin kuwii horena mid baa ka badbaaday marka waxa weeyaan waa toddobaatan yaanan idin khaldin kuwii toddobaatanka ah nin baa ka badbaaday oo meydka dhex galay labadii nin ay soo gurmatayna nin bay dileen marka saasay toddobaatankii ku buuxsamaysaa xataa intii qaamu ay nimanka yuhuudda ahaa ee reer bani nadiir ay kula kacaan ay ka sameeyaan bimu'aamaratin shirqool ay ka maleegaan xataa qaamuu ilaa ay ka maleegaan bimu'aamaratin shirqool shirqaalkaasoo tahdifu bartilmaam bartilmaameed ka dhiganaysa alqada'a cala nabiyi in nabiga la dilo wa bayaanu daalika shirqoolkaas caddayntiisuna waa sidan maxay tahay annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama kharaja wuu soo baxay oo magaalada madiine ayuu ka soo baxay ilayhim reer bani nadiir ayuu usoo baxay magaalada duleedka ayay deganaayeen ilaa saddex mayl iyo meelahaas fii nafarin isaga oo la socda rasuulku koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah arrintaasuu usoo baxay nimankiibuu u yimid wa kallamahum wuxuu kala hadlay an yacuunuuhu inay gacan ka geystaan fii diyati lkalaabiyeyni labadii nin ee reer bani kilaab magtoodii inay wax ka bixiyaan alladeyni labadaasoo qatalahum waa uu dilay camr ibna umayat damri uu dilay isagana waan soo sheegnay waan soo aragnay wuxuu ahaa ninkii ka ka soo badbaaday labadii nin ee xoolaha muslimiinta la joogay ee intay gurmadeen nimankii la dagaalamay kii la dilay maahna kii kale soo badbaaday yaa isaga oo madiine u soo socdo oo raba inuuinuu sheego dhibaatada dhacday yuu isagoo geed ku nasanayabaa laba nin baa geedkii kula soo nasatay labadiibuu dilay markuu dilay kadib buu ogaaday inay wateen qoraal uu rasuulku ku badbaadiyey rasuulku u sheegay rasuulku mar wuxuu yidhi mar haddii labanka la badbaadiyey waa inaan magtooda bixinno magtii buu ururinayay rasuulku marka inay magtii wax ka bixiyaan nimankan yuhuuddii ayuu usoo aaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa daalika inay magtaa wax ka bixiyaan yajibu calayhi mid ay waajib ku ahayd bay ahayd xasba bunuudi lmucaahada heshiiskii la wada galay sida waafaqsan iyo sida ku soo aroortay fa qaaluu waxay yidhaahdeen nafcalu waan yeelaynaa gacan fiican baan ka geysanaynaa yaa abalqaasim abalqaasimow ijlis fadhiiso haahunaa halkan fadhiiso xataa intii naqdiya aan kaaga gudno xaajataka arrintii aada u socotay fa jalasa wuu fadhiistay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa jib ilaa jambi jidaarin derbi dhinaci ayay fadhiisteen jidaarkaasoo min buyuutihim nimankii reer bani nadiir guryahooda ah yantadiru isagoo sugaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wafaahu nimankaasi inay oofiyaan bimaa wacaduu wixii ay yabooheen ama ay ballan qaadeen qaybtii ay diyada labadii nin ka bixin lahaayeen inay keenaan baa loo sugayey wa jalasa waxaa la fadhiistay macahu rasuulka abuubakrin wa cumar wa caliy iyo wa daa'ifatu min asxaabihi iyo koox kaloo asxaabtii ka mid a wakhalaa alyahuudu bacduhum ilaa bacdin wakhalaa way isla gaar noqdeen alyahuudu nimankii yuhuudda ah bacduhum ilaa bacdin qaarkood baa qaarka kale la gaar noqday wayna faqeen wa sawala wuxuu u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaan baa wuxuu u qurxiyey ashaqaa'a nasiib daro iyo silic lagu waaro ashaqaa'a silic lagu waaro alladii kaasoo kutiba calayhim lagu qoray oo loo qadaray oo qadarka ilaahay ugu sii qornaa fii cilmi illaahi ugu qornaa inay inay noqdaan niman ashqiya ah aakhirihii adduunba inay noqdaan niman nasiib daro oo waarta ay ku dhacdo fa ta'aamaruu waxay shirqooleen waxay isla shirqooleen biqatlihi rasuulka dilitaankiisa sala allahu calayhi wasalam qorshihiina way dejiyeen waqaaluu waxay yidhaheen ayukum kiineebaa ya'khudu qaada haadihi araxa dhagax shiidkan waa midka aada u weyne wax lagu shiido oo wayascada la kora ama la fuula geedka gurigan la fuula oo hoostiisa fadhiyo kor markuu tago gurigu dabaq buu ahay marka uun dee kusoo daaye uun wayascada la kora guriga fa yulqiyahaa kusoo rida uun oo kusoo tuura calaa ra'sihi madaxiisa yashdakhuhu bihaa isagooo madaxiisa ku burburinaya fa qaala wuxuu yidhi ashqaahum ka ugu shaqisanaa oo camr ibnu jaxaash ahaabaa wuxuu yidhi ana aniga oo cuqbata ibnu abi mucaydka yidhihoo kale anaa caloolayda nabiga saari ashqal qowmi baa kaa lagu tilmaamay kan dhagaxa qaadayna ashqal qowmi buu ahaa ka ugu ayaan ka daran marka waxaana la dhihi jiray camr ibnu jaxaash halkaa markay marayso fa qaala lahum wuxuu ku yidhi salaam ibnu mishkam nin layidhaah keligii baa caqli lahaa laakiin dad caqli layaa dhagaysanaya laa tafcaluu war hayeelinuu yidhi sidaas war iska daaya fa wallaahi baan ku dhaartee layukhbaranna waxaa loo sheegi bimaa hamamtum bihi waxanuun aada damacdeen waxa masaxdii maankiina kusoo dhacay xumaantahee aada damacdeen waa loo sheegi waxa u sheegaya waxyi ninkan waa waa nabi wuu ogyahay dhinaca kale wa innahu arrintan aad rabtaan inaad samaysaan la naqdun burrin weeye oo lilcahdi heshiiskii alladii heshiiskaasoo baynanaa innaga dhexdeenna iyo wa beynahu dhexdiisa yiilayna waxa weeyaan waa burin walaakinahum hasaatee nimankii casamuu waxay go-aansadeen calaa tanfiidi khidatihim qorshahoodii xumaa inay fuliyaan halkaa markay marayso wa nasala jibriilu jibriil ayaa soo degay min cindi rabbi alcaalamiina rabbialcaalamiin agtiisa ayuu ka soo degay calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo degay yucallimhu isagoo u sheegaya bimaa wixii hamuu bihi ay damceen nimankani fanahada wuu kacay uun rasuulku sala allahu calayhi wasalam musrican isagoo degdegaya wa tawajaha ila lmadiinati magaalada madiine ayuuna xaggeeda aaday weliba markii hore tabcaadkii hore ee kitaabkan waxayaa sheegaye bes wax si kaada u yarha kacaya oo kale unbuu kacay oo asxaabtii way ka hadheen marka ma aysan tuhmin ma aysan dhoodhoofin asxaabta naftoodu markay waxoogaa sugeen uu rasuulku soo noqon waayay ay ka daba tageen way ka daba tageen walaxiqahu waxaa ka daba tegay hu rasuulka asxaabuhu asxaabtiisii ayaa ka daba tegay iyagoon ogeyn waxna uma sheegin wuu yaraha kacay uun maxaa jira hadduu dhihi lahaa warna keena waxaa suuroodo in la hareerayn lahaaba marka wax kaadi u kicoo kale uu iska yaraha dhigay fa qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabtii nahadta waad kacday rasuul allow walam nashcur bika kumana anaan ogaanin fa akhbara wuxuu u sheegay hum asxaabtii rasuulku wuxuu u sheegay bimaa wixii hamad bihi ay ay damacday oo ay ku fikirtay yahuudu yahuudi wamaa labitha rasuulku ma sii joogjoogin markuu magaalada madiine tegayba rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam an bacatha inuu soo diray inuu soo diray yacni waqti kuma qaadanin wamaa labitha waxba ma sii joogjoogin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yani markuu magaalada madiine galayba horu gacan ka qaatay oo ah an bacatha inuu soo diray maxamed ibnu maslama saxaabiga jaliilka ee la yidhaahdo oo loo dili jiray waxaa loo yaqaano special operations howlaha gaarka ah baa loo dili jiray ee khatarta ah ilaa bani nadiir ayuu u diray waxayna isagu wuxuu ahaa khasraji buu ahaa bani nadiirna waxay isbahaysi la lahaayeen khasrajiyiinta yaquulu lahum isaga oo ku leh ukhrujuu baxa min almadiinati magaalada madiine ka baxa iska taga walaa tusaakinuunanii ilama deganaanaysaan bihaa iyadii laa tusaakinuunanii ha ila degina ama ilama degaysaan bihaa magaalada madiina magaalada madiina ma wada deganaanayno ballantii waad ka baxdeen khaa'imiin baa tihiin iska guura uun hadday taasi dan idiin tahay hantidiinna iyo wixiinna dhan qaata waxba laydinkama rabo orda taga un waqad ajaltukum waxaan muddana idiin siiyey madal waxaan idiin siiyey casharan toban maalmood ku guura faman qofkii wajadtu aan ku arko oon ka helo bacda daalika markaas kadib toban maalmood kadib ruuxii lagu arka isagoo magaalada jooga darabtu cunuqahu madaxa ama qoorta ayaan ka goynayaa walam yajid ma aysan helin alyahuudu nimankii yuhuudda ahaa manaasan meel ay uga leexdaan meel ay kaga gabbadaan wax alla waxay yeelaan min alkhuruuji inay baxaan maahane wax kale oo ay sameeyaan bay garan waayeen wax kale oo bannaan bay garan waayeen ma dagaalami karaan cid kale uma qayshan karaan wax alla waxay samayn karaan male inay inay guuraan bay goosteen waxay biloobeen inay guryahooda dunsadaan walam yajid alyahuudu nimanka yuhuudda amaysan helin manaasan waddo kale oo ay kaga maaragtay kaga ka galaan meel kale oo ay ka galaan min alkhuruuji bixitaan bixitaankii baxa la yidhi waxaan ahayn oy sameeyaan waa garan waayeen maysan lahayn fa aqaamuu ayaaman maalmo ayay joogeen yay kusii nogaadeen magaaladoodii yatajahazuuna iyagoo isu diyaarinaya lilraxiili inay iska guuraan bayda hase ahaatee anna ra'sa almunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxooda ahaa oo cabdulaahi ibnu ubay ibnu salool ahaa yaa bacatha ilayhim fariin u soo faray wuu ku leeyahay an uhbutuu iska jooga wa tamanacuu diida isdiidsiiya weeye tamanacu tamanacu isdiidsiiya walaa taru walaa takhrujuu ha ka bixina min diyaarikum guryihiinna ha ka bixina maxaa jira fa ina macii ani waxaa ila jira oon idiin hayaa alfayni laba nin alfayni laba kun laba kun oo nin kuwaasoo yadkhuluuna gelaya macakum idinka idinku iyagoo idinka idinla jira waxay gelayaan xisnakum dhufayskiina derbigan weyn ee ku wareegsan magaaladiina ayaa laba kun oo ninbaa idinla geli marka ayaa wax idinka qaaday fa yamuutuuna way dhimanayaan nimankaasi duunakum idinka sokadiin intaan idinka laydin gaadhin horta iyagaa dhimanaya arrintaas waa to alla leeyahay oo qur-aanka lagu sheegay suurat lxashri wuxuu ku yidhi lain ukhrijtum haddii la idinka bixiyo oo laydinka saaro magaalada lanakhrujanna macakum waanu idinla baxayna waan israacaynaa walaa nutiicu ka yeeli mayno fiikum ay fii sha'nikum arrintiinna iyo in idinka laydin bixiyo iyo in laydinla dagaalamo ka yeeli mayna axadan cid abadan weligeen wain quutiltum haddii laydinla dagaalano laydinla dagaalamana lanansurannakum waanu idiin helinaynaa waxaa kaloo idiin helin buu yidhi oo idiin imanaya wa tansurakum qurayda quraydana waa idiin imanaysaa waa idiin helin wa xulafaa'uka nimankii aada iskubahda ahaydeen eed gaashaanbuurta ahaydeenoo min khadfaana qabiil weynaha khadfaan la yidhaahna waa idiin soo helinayaan marka maxaad u baqanaysaan wahunaaka halkaas markay taasi dhacday caadad waxaa u soo laabatay lilyahuudi nimanka yuhuudda ah hiqatuhum kalsoonidoodii wastaqara wuxuu ku sugnaaday ra'yuhum aragtidoodu waxay ku sugnaatay cala almunaawa'ati in ay colaatamaan oo ay ka hor yimaadiin amarka rasuulka munaawi waa qofka kaa hor yimid weeye cala almunaawa'ati inay ka hor yimaadiin rasuulka wa tamaca wuxuu hunguri ka galayba ra-iisuhum yuhuudda reer bani nadiirkii madaxda u ahaa oo xuyay ibnu ukhtub la dhihi jiray fii maa qaalahu wuxa uu yidhi ra-sulmunaafiqiina munaafiqiinta kii madaxda u ahaa uu yidhi tii ayuu ku qancay fa bacatha wuxuu soo diray xuyaye ibnu ukhtub ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay buu fariin usoo faray dad buu usoo diray oo yaquulu uu leeyahay innaa anagu laa nakhruju ka bixi mayno min diyaarinaa guryaha guryahayga ka bixi mayne fasnac samee maa badaa laka waxay kula tahay ood ka badin weyda samee marka intaas asay waxu dhaceen waxaa soo gashaday tacliiq iyo faallo mu-alifka riwaayaddii hore ibnu isxaaq ka mid maaha tani iyo cawni lmacbuud iyo wixii laga keenay iyo maya wahunaaka muxuu yihi walaa shaka waa tacliiqa mualifka walaa shaka shaki kuma jiro ana almowqifa xaaladdu meeshay taagnayd maalinta ayada ah kaana inuu ahaa xarijan mid halis ah binisbati lilmuslimiina haddii loo eego oo laga fiiriyo ama la iska taago dhinaca muslimiinta xaaladda haddii dhinaca muslimiinta la iska taago arrintu arrin sahlan ma ahayn maxaa maxaa jira fa ina ishtibaakahum in ay dagaal fooda isdaraan ishtibaagga waxaa la idhaha marka inta laska hor yimaado maaragtay la ysdhex galo fa ina ishtibaakahum inay fooda isdaraan oo iska hor yimaadiin oy dagaalamaan bikhusuumihim cadowgooda fii haadihi alfatrati xilligan iyada ah alxarijati almuxrijati ee halista ah oo min taariikhihim taariikhdooda ka mid a lam yakun ma uusan ahayn ma'muuna alcawaaqibi mid cidhibtiisa laysku hadlayn karo oo la hubo mid la hubo oo aamin laga yahay say ku dambayn doonto inay tahay si dan u ah muslimiinta lama hubin maxaa jira waqad ra-ow muslimiintu waxay arkeen kalab alcarabi carabta ku goobashadooda waqad ra-ow muslimiintu waxay arkeen kalab alcarabi carabta ku goobashadooda calayhim iyagoo muslimiinta ay ku wada goobteen iyo wa fatkahum waxyeeladooda dilkii ay dileen ashaniici ee foosha xumaa bibucuuhihim dadkii asxaabta ahayd dacwada loo diray wuxuu sheegayaa bacthu rajiic iyo bi'ru macuuna labadaas ayuu sheegi uma haddana ina yahuuda bani nadiir yuhuuddii reer bani nadiir kaanuu waxay ahaayeen calaa darajatin darajo ayay ku sugnaadeenoo min alquwati awood ah taasoo tajcalu ka dhigaysa ama ka yeelaysa istislaamahum inay isdhiibaan baciida alixtimaali mid suurogalkiisu uu fog yahay inuu suuragal yahay ixtimaal inuu suuragal yahay suuragalnimadiisu ay fog tahay oo wa tajcalu ka dhigaysa farda alqitaali dagaal nimankaas lala galo oo lagu fardiyo macahum iyaga maxfuufan mid lagu ooday bilmakaarihi dhibaatooyin maxfuuf bilmakaarihi weye dhibaato badan ayuu xambaarsan yahay yacni haddii nimankaa lala dagaalamo ilaa hasaate ana alxaala xaaladii allatii xaaladaasoo jaddad soo cusboonaatay arrintii soo cusboonaatay bacda masaati bi'ri macuuna guuldaradii bi'ri macuuna dabadeed soo cusboonaatay iyo wamaa qablaha tii ka horreysay oo ta ka horreysa maxay tahay waa bacthu rajiic iyo ghaswatu uxud intuba oy muslimiinta intuba ku foorareen intaasaa waxay keentay zaadad waxay kordhisay oo cirka geysay xasaasiyat almuslimiina muslimiinta dareenkooda muslimiinta uma dulqaadanayaan inayna uma dulqaadanayaan bijaraa'im aliqtiyaali dembiyada ah in dadka la ikhtiyaalo oo si hoos hoos oo dhagar a loo dilo iyo walqadri in dadka la dhagro alladii kuwaasoo dhagartaas iyo ikhtiyaalaadkaasoo akhadu ay bilaameen muslimiinku yatacaraduuna laha in ay in lagu sameeyo yacni yatacaraduuna laha in waxaas lagula kaca iyaga in gaadmo loo dilo sidii bi'r macuuna dhacday ama bacthu rajiic dhacday ama hadda yuhuuddan raba in nabiga ay dilaan damceen waxaas wax oo lagula kaca iyaga wax loo adkeysan karay inaysan ahayn ilaa hasaatee ana alxaala xaaladii allatii xaaladaasoo jaddad cusboonaatay bacda masaati bi'ri macuuna guuldaradii bi'ri macuuno dabadeed iyo wamaa qablaha wixii ka horreeyay oo bacthu rajiic iyo ghaswatu uxuda yaa zaadad waxay kordhisay xasaasiyata almuslimiina muslimiinta dareenkooda ay dareensan yihiin bijaraa'im alikhtiyaali dembiyada in gaadmo laysu dilo walqadri iyo in khayaano laysu dilo waa iskula midkii une allatii midaasoo akhadu muslimiintu ay bilaabeen yatacaraduuna laha in lagula kaco jamaacaatan iyagoo kooxyo ah wa afraadan iyagoo qof qof ah wadaacafat waxay labanlaabtay arrintaasi niqmatahum ciilka ay u qabaan muslimiintu calaa muqhtarifiiha dembiyadaas oo gaadmada iyo khiyaanada laysu dilay nimankii sameeyey ee galay dembiyadaas dadka dembiyadaas galay colaadda ay u qabaan yaa cirka isku shareertay oo labanlaabatay waxaan ugu daran kuwan isku dayay hadda inay rasuulka dilaan sala allahu caleyhi wasalam wa min thama sidaa daraaddeed bay qararuu waxay go-aansadeen an yuqaatiluu inay la dagaalamaan bani nadiir reer bani nadiir bacda hamihim reer bani nadiir markay damceen kadib biikhtiyaali rasuuli rasuulka inay gaadmo ku dilaan mahmaa wax kasta oo takun ay ahaato an nataa-iju waxay ku dambayso iyo midhahay ku dambayso iyo xaaladdu say ku dambayso say rabtaba ha ahtee inaan marna la daynin reer bani nadiir falamaa markii marka balaqa uu soo gaadhay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama jawaabu xutay bni ukhtub xuyay ibnu ukhtub jawaabtiisii markay soo gaadhay uu yidhi waxaa rabta samee kabara rasuulku allahu akbar buu yidhi wa kabara asxaabuhu asxaabtiisina hal mar bay takbiir yaa la wada qaaday uma rasuulku nahda wuu hinqaday limunaajasati alqowmi qolada in la kala baxo munaajasada waxaa la dhaha in la kala baxo labada qole oy mid guush maaragtay ay ku hadho goobta qolena la jebiyo fastacmala magaalada wuxuu uga yimid rasuulku si uu u tukiyo madaxna ugu sii ahaado cala almadiinati ibna ummu maktuum wasaara wuu socday rasuulka isagoo ciidankii asxaabta wata ilayhim nimankii reer bani nadiir ayuu u socday wa caliyu bnu abi aalib isagoo caliyu bnu abi aalibna yaxmilu liwaa'a calanka uu sido falamaa markii intahaa ilayhim iyagii uu gaadhay farada calayhim alxisaara waa lasoo go-doomiye oo waa lasoo hareereeyay dhinac walba waa laga fadhiistay irid walba waa laga fadhiistay oo ruux bixi kara male waltaja-a waxay ku gabadeen oo ay magan galeen banu nadiir ilaa xusuunihim derbiyadoodii dhaadheeraa ayay soo xidheen fa aqaamuu calayha derbiyadii ayay istaageen ay fuuleen yarmuuna binabli iyaga oo leebab iyo qaanso caydhka uga soo dhigaya muslimiinta oo kusoo ganaya oo kusoo tooganaya iyo walxijaarata dhagxaan wa kaanad waxay ahayd nakhiiluhum geedtimidhoodyadoodu iyo wa bustaanuhum geedaha kale ee ee geedmidhoodyada ah waxay ahayd cawnan kaalmay lahum iyaga oo ahayd fii daalika arrinta ayada fa amara rasuulka amar wuxuu ku bixiyey biqatcihaa geedaha in la gooyo wa taxriiqihaana la gubo wa fii daalika arrintaasuu yaquulu wuxuu leeyahay xasaan ibnu thaabit u yidhi wahaana waxaa fududaaday oo qiimo beelay calaa sari calaa saraati bani lu-ayin ree bani lu-ayi sharafto ashraaftoodii iyo ninqartoodii iyo nindoorkooda waxaa ku fududaaday oon agtooda qiimo ka lahayn xariiqun in la gubo bilbuwayrati geetimiradyadii yuhuudda in la gubo dabkaasoo mustatiirin muddo sii socda oo kulli wada guba mustatiir waxaan markiiba damin eh sii jiraa la yidhaahdaye arrintaas way ku fududdahay waxay yeelaysa male qiimo uguma fadhido walbuwayratu ismun geed magac weeye oo linakhiili bani nadiir geetimireedyadii reer bani nadiir baa buwayro la dhihi jiray wa fii daalika arrintaasu anzala allaahu allana wuxuu ku soo dejiyey maa wixii qatactum aada goyseen oo min liinatin geedka liina la yidhaha waa- waa timireed uun isna aw taragtumuuha aada iska dayseen iska dayseen qaa'imatan iyadoo taagan calaa usuuliha iyada oo ku taagan jirideedii fa biidni illaahi alla idankiisa ayay ahayd marka wallahu subxaanahu wa tacala aclam